بsم الlh الحمdu لله ثناء لله ثma الصلاaة والسلام عlى رsuuل الlh صلى الlه عليه وsلم اllهma أkhرجna min ظلmaaت الوهم وأkرمna bنuur الفهم واftح عlyna بmacriفaة العلم xasن أkhlاaqna bالxلم وshl lna أbwاaba fضلk وانshر عlyna min khزائن رحmتka ya أرحم الراحimين رbi cلمna minh ma جahilna وذkirna minh ma نsيna darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo kowaad min suurati yuusuf rabbi qad aataytanii min almulki wacallamtanii min ta'wiili اlxaadiid faadira aلsamaawaati waalardi anta waliyii fi اddunya wاlaakhira tawafanii muslima waalxiqnii bالsaalixiin waxaa inoo soo socotay tafsiirkii suuratu yuusuf waxaa si faah-faahsan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inuu ku soo bayaaniyey qisadii la xidhiidhay nebiyullaahi yuusuf iyo walaalihiis iyo isaga axwaashiisii ayaa laynoo soo caddeeyey nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam iyo aabbihiis iyo waalidkiis iyo walaalihiis markay isku yimaadeen muddo badanna uu sii maamulayay waddankii oo amarkiisa uu taam noqday oo ilaahay wayutimu nicmatahu calayk wa calaa aali yacquub kamaa tamaha ilaahay u taam yeelay wuxuu ogaaday waxaan inaysan daa'imayn markaasaa naftiisa waxay u cishqiday xagga ilaahay ilaahay la kulankiisa aabbayaashiisii saalixiinta ahaa ee wanaagsanaa ambiyada ahaa ibraahim iyo isxaaq iyo kadabatagooda iyo la kulankooda mulkigan adduunkuna si kastoo xataa qofku u maamulayo u wanaagsan yahayoo cadaalad u samaynayo waa wax iska dhammaanaya midka jawrkaada xumaanta la samaynayana isagu waaba khasaaro markuu arrinkaa ogaaday hadda waxa weeyaan waxaa la yidhahdaa idaa tama amrun danaa naqsu mar haddii arrin taam noqdo oo arrin buuxsamo waxaa dhowaada ama waxaa daahira nuqsaantiisa inay bilaabato arrintaa markay dhacday ayuu ilaahay baryayaa subxaanahu wa tacaala islaamnimo kudhima inuu ku dhinto cirib wanaagsan khaatimo wanaagsan arrimo arrimou ilaahay weydiisanaya wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigay rabbigaygiyo rabbi yaa rabbi qad aataytanii waxaad i siisay rabbi yaa rabbi qad xaqiiqee aataytanii waxaad i siisay min almulki mulkiga xaggiisa mulkiga qaarkiisa mintaa laga faa'iidaysanaya mulki oo dhan isaga looma dhiibin oo haddee dadkii wada maamulay koonka oo dhan isagu kuma jirin oo adduunka oo dhan maamulay ilaahayow mulkiga xaggiisa waxaad iga siisay wax weyn baa iga siisay qad aataytanii waad i siisay min almulki mulkiga xaggiisa waxbaa iga siisay waxaad i siisay weji iyo saldano iyo cizo nicmo adduun ilaahayo waa ii dhiibtay wacallamtanii ilaahyo waxaad i badhay min ta'wiili alaxaadiidi axaadiidta axaadiidta oo hadda looga jeedo tafsiiru ru'ya manaamyada iyo riyooyinka fasiridoodana cilmigeeda iyadana waxbaa iga siisa min ta'wiili alaxaadiid waa nicmadii cilmiga iyaduna nicmadii adduunkana waa mulkigaas taasna ilaahay waa ii dhiibta faadira asamaawaati yaa faadira asamaawaati cirarka allaha abuurayow iyo wal ardi ardooyinka allaha abuurayow allaha bilaabay oo amaamuday oo abuurayow isagoo cid uu uga dayday ou ka fiirsaday aysan jirin allahaasow faadira asamaawaati walard anta adigu weligii ilaahayow adigu weligaygiibaat naasirkaygii baat mutawalli umuuri arrimahayga kan tawalinaya oo maamulaya oo gacanta ku haya ilaahay oo adiga wey anta weliyi weligaygii baa ilaahay ou tahay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo walaakhirati aakhiraba maxay ka dhigan tahay fi daarayni labada daaroodba anta weliyi anta weliyi fi dunyaa waalaakhira tawafanii ilaahay ou ioobso musliman xaal aan ahay mid muslima ilaahayow i oofso oo xaggaada ilaahayow ii qibdood anigoo muslima waalxiqnii ilaahayow i haleeshi bisaalixiin kuwii saalixiinta ahaa suusuubanaa xaqa ilaahay gutay xaqa addoommada gutay kuwaasaa saalixiin la yidhaahdaaye kuwaas ilaahayow haleeshi ilaahay buu u tadarucay ilaahay inuu islaamnimadiisa ku dul xafido ilaa uu ka dhimanayo sidaas buu ilaahay weydiisay tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin baryadaa weyn iyo ducadaa weyn ayuu la yimid nebiyullaahi yuusuf marka meeshaan aayaddan halkaas hadda aynu marayno halkaasaa waxaa ku dhammaaday oo ku soo gebagaboobay qisatu yuusuf asidiiq ayuha asidiiqu yuusufu ayuha asidiiqu aftina fii sabci baqaraat halkaas baa waxaa ku soo gebagaboobay qisadii nebi yuusuf ka hadlaysay aayaddaas iyo baryadaas oo ilaahay tuugay nebiyullaahi yuusuf sidaas buu la yimi waxaa la tilmaamayaa wa alxiqnii bisaalixiin kuwa saalixiintaa dee aabbayaashiisii rususha ahaayo ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub oo isdhalay baa kow ka ah ambiyadii ka horreysay ee rusushii ka horreysayna waa la mid waa saalixiin waxay ka dhigan tahay ducadan halkaan uu ducaysanayo ducada hadda innagu faatixada inoo ku jidho salaad kasta aan akhrino ihdina asiraada almustaqiim ilaahayo waddada toosan nagu hanuuni asiraad waaba waddada toosan markaasaa almustaqiim la sii yiri siraada aladiina waddadaa waa tee toosnaantu waa midda rabbi sheegayo siraada aladiina ancamta calayhim kuwaa u nicmaysay ilaahayow waddadoodii kuwa loo nicmeeyena qur-aanku barkiis baa bar kale fasirayee waa kuwa ilaahay u nicmeeyado ulaa'ika aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i wasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa kuwaa weeyaan waxaa su-aal laga keena haddii la yidhaahdo nebi yuusuf seebow isagoo og inuu nebi yahay nebi kastaana uusan dhimanayn ilaa isagoo muslima mooyaane uu saa og yahay su-aashaani maxay tahay oo sidaan uu isagu weydiisanayo waxaa la yidhi waxaa ka qaalib noqday khowfkii iyo cabsidii ama isagoo og buu ilaahay weydiistayoo idhaaran lilcubuudiyati addoonnimo isagoo daahirsanaya iyo iftiqaar baahi ilaahay oo u qabo ayuu sidaa ula yimi marka mulkigaas iyo nicmada adduunka iyo cilmigaas baa lagu mannaystay nebiyullaahi yuusuf calayhi asalaam oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku nicmeeyey ugu nicmeeyey qayb ka midaa loo dhiibay isagu kuma jirin afartii nin oo adduunka oo dhan xukumay ama maamulay oo labana muslimiin ay ahaayeen labana laba gaal ama kaafiriin laba kaafir ay ahaayeen isagu kuwaa kuma jirin sidaa darteed rabbi qad aataytanii min almulki ilaahayow mulkiga xaggiisa ayaa wax iiga dhiibtay weeyaan oo aada iga siisay afartaa nin oo la yidhi dhulkaoo dhan bay xukumeen labada muslimiinta ninkii la dhihi jiray iskandar iyo sulaymaan binu daawuud nabi sulaymaan ayay ahaayeen baa la yidhi labada gaalna ninkii bukhtinasar la dhihi jiray iyo ninkii la dhihi jiray shadaad ibnu caad ayaa lagu tilmaamay halkaa markay qisadaa ku dhammaatay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala daalika marka saalixiinta nebi ilaahay baa codsanaya ilaahay inuu haleeshiiyo kuwiisuu banaa kuwaas baa kuwa wanaagsana in macooda ilaahay kaa yeelo allahuma ajcalnaa maca asaalixiin daalika arrinkaas oo arrinkee ah ishaaradan arrinkaas laga soo warramay oo laga soo qisooday daalika kaaftu waxay ku dhacaysaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam daalika kaagaas nebi allow lagaaga soo qisooday oo nebi yuusuf iyo qisadiisii la xiriira ah oo akhbaar aadan ka warhayna min ambaa'i alghaybi haybka waxa maqan wararkiisiibuu ka mid ahaa waxaa qaybkaa ee maqan akhbaarta qaybkaah oo adigu waxyigan laguu soo dejiyey ka hor aadan ogeyn ayuu ka mid ahaa daalika kaasi min ambaa'i alghayb daalikadaas abark mubtadahaas khabarkiisiiba ka dhig min ambaa'i alghayb khabar labaad khabarku waa tacadudi karaa khabarun bacda khabar nuuxiihi waanu waxyoonnay kaas ilayka adiga xaggaadan kuu waxyoon adigaan kuu waxyoon wamaa kunta maadan ahayn nebi allow ladayhim iyaga agtooda nebi yuusuf walaalihiis agtooda maadan ahayn maadan joogin id wakhtigii ajmacuu ay kulmiyeen amrahum amarkooda ay ururiyeen inay ceel ku tuuraan walxaal hum iyagu yamkuruun ay makri samaynayaan oo dhagarayaan misna sidii adoo joogayoo taagnaa baa qisadii xarfan bixarfin lagugu tilmaamay oo lagugu sheegay qofka ilaahay qur-aanka siiyey wax ka maqan ma leh ummadda ilaahay qur-aankan siiyey wax horoo dhacay iyo wax soo socda iyo wax dhexdeeda ah kulli halkaanay ugu qoran yihiin markay makriga samaynayeen oo ay lahaayeen aabbana aan saa ugu waranno adigu goobjoog maadan ahayn ee maxaa hadda arrintii ku ogaatay allaha caliimkaayo khabiirkaabaa kaaga warramay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa akharu nnaasi dadka badankoodu muusan ahaanin bimu'miniina kuwa rumaynaya mu'miniin kuwa ah walow xarasta aadba dadaashide wamaa akharu nnaasi dadka badankoodu maysan ahaanin walow xarasa aadba dadaashide bimu'miniina maysan ahaanin halkan waa tasliyo qaboojin nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa loo tilmaamayaa waxaa la leeyahay khalqiga badankiisu si kastoo aada ugu dadaashid inay iimaan la yimaadaan si kastoo aada ugu dadaashid inaad hanuunisid maysan ahaanin kuwa rumaynaya adiga ku rumayn mayaan waa qolo gaalnimo go-aansatay weeyaan walow xarast si kastoo aada u dadaashid sidaa weeyaan khalqiga badankiisu waa aragtayoo haddee khalqiga hadda jooga iyo weligeedba khalqiga jooga badankiisu muuminiin maaha gaaladaa badan kaafiriintaa badan kuwa ilaahay diidan rusushiisa diidan qur-aanka diidan kutubtii hore diidan kuwaas baa badan khalqiga badankiisu waa kaas marka akaru nnaas oo khalqigoo dhanba looga jeedaba reer makaad haddii hadda usluubka ku socday markaa iyagii ma garanaysaa looga jeedana iyaguna hadda waxa weeyaan waa sidoo kale qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa tas'aluhum marka dadkan rumayn waayey oo iimaanka laga waayey inay nebi maxamed rumeeyaan oo qur-aanka qaataan oo casharka qaataan ma dhaqaalaa la weydiiyey ma ujraa la weydiiyey maxay uga cararayaan maya nebigu calayhi salaatu wasalaam hal wax oo macnaha keeni kardha inaan iimaanka la qaadan ama la rumayn xaggiisa kama imaan ee isagu wuuba ku dadaalay waatano wamaa tasaluhum maadan weydiin iyaga calayhi calaa tabliiqi risaala risaalada iyo qur'aanka gaarsiintiisa maadan weydiin iyaga min ajrin wax ajarah ama wax adduunyaah kumaadan weydiin wax ujiraa dee qur-aanka koonkao dhan baaba loogu talagalay koonkao dhan waxaa loogu talagalay yaa wax ku qaadanayaba koonkao dhan baa in ilaahay ku hanuuniyo loogu talagalay marka qofkaa soo rumaynaya oo iimaanka la imaanaya oo iimaanka loogu yeeraayo waxba waxba laguma xirayo qur-aanka koonka in la firiyo la gaarsiiyo sidaa weeyaan balliqu canii walow aaya wmaa tasaluhum calayhi min ajri in huwa maa huwa qur-aankuna muusan ahaanin ilaa dikrun dikri mooyaane lilcaalamiin dikri waa maxay cidatun wa tadkiirun wacdi iyo cibro qaadasho iyo xusuusin iyo wacdi buu u yahay lilcaalamiin caalamiinta dhammaantood marka adigu xoolo maadan weydiin oo haddii xoole la weydiiye waxaa la dhihi lahaa dadkan way rumayn lahaayeene xoolahaas bay ka cararayaan oo xoolaha dartood bay la rumayn waayeen maadaama iyagoo aan waxba la weydiin ay iimaankii qaadan waayeen waxaa meeshaa soo baxaysa inaysan waxba garanayn low kaanuu cuqalaa hadday kuwa cuqalaa yihiin waxay aqbali lahaayeen qur-aanka iyo iimaanka mana madax tiiriyeen qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa ka'ayin wax tiro badan wax badan oo min aayatin aayada aayad ah aayaddaasoo fi samaawaati ahaatay samaawaadka dhexdooda iyo walardi ardooyinka dhexdooda wax tiro badan oo aayad ah oo samaawaadka iyo ardooyinka dhexdooda ah bay yamuruuna marahayaan calayhaa dusheeda wax tiradii ka batay oo aayaad ah oo cirarka iyo dhulalka ku sugan bay intaa dul marayaan oo u jeedaan yushaahiduunaha indhahay ku hayaan leyl nahaar yaa leyl nahaar waa maxay habeen iyo maalinba wa ka ayin min aaya ilaa inaad iska socotid ma aha dhulkan aad ku soconaysid iyo saanqaafkan naga sarreeyo cirkan waxaanoo aayaad ah iyo waxaanoo dalaa'ila baa ku sugan inaadan waxba ka ogeynoo sidii un dhulka iskaga socotid cirkan iska hoos joogtid maaha meeshaan aayaad baa yaalla waxaasoo aayaadoo samaawaadka iyo dhulalka dhexdooda ku sugan bay yamuruuna calayhaa marayaan habeen iyo maalinba galab iyo subax walxaal hum iyaguna canhaa xaggeeda mucriduuna ay ka jeedaan wahum iyaguna canhaa xaggeeda mucriduuna weeyaan kuwa ka jeeda weeyaan ku fakeri mayaan ku cibro qaadan mayaan sida ilaahay cirkaan u sameeyey sidousan isku bedelayn sida dhulkaani uu yahay ilaahay raaxada uga dhigay sida macnaha waxaan loo dulsaaro loogu dhex abuuray wax korkiisa jooga sida xidigahan iyo dayaxan iyo qoraxdan iyo arrimahan waaweyn ilaahay subxaana wa tacaala ugu qurxiyey cirka ee manaafic ummadda ugu leeyihiin waxa aayaad meeshaa jooga dhulkaa markaa u baxdid waxa toomo iyo geedo iyo kala naqshad iyo kala bedelnaan ka muuqanaysa waxaasoo dhan waa aayaad cibro qaadashaa ku sugan wahum canhaa mucriduun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa yu'minu ma rumaynayo akharuhum iyaga badankoodu billaahi ilaahay ilaa walxaal hum iyagu mushrikuuna yihiin mooyaane wamaa yu'minu akharuhum billaah ilaa walxaal hum iyagu mushrikuun kuwo shariig yeelaya ay yihiin mooyaane kuwaan mukadibiinta badankoodu iimaan la imaan mayaan ilaa mar ay shariig yeelayaan oo ilaahay wax kale garab gelinayaan mooyaane maxaa yeelay waxay qirsanaayeen ilaahay khaaliqa inuu jiro alla rasaaqa inuu jiro maca daalikana asnaan bay caabudayeen oo ilaahay ugu sharig yeelayeen oo waxbay la wadaajinayeen waxaa ka mida bay yidhi ibnu cabbaas markii talbiyada la joogo xajka la joogo ay dhahayeen labayka labayka markay dhahaan labayka allaahuma labayk bay waxay ku darayeen labayka laa shariika laka markay saa dhahaan bay waxay dhahayeen markaa ilaa shariikan ilaahay wax wax kula le ma jiraan ilaa shariikan mid shariiga mooyaane wax kula wadaaga huwa laka kaa laftiisana adaa iska leh tamlikuhu wamaa malaka adaa milkisan isna wax ma leh aa waxaasay macnaha ku dhawaaqi jireen marka sidaas baa xaalkoodu ahaa markay badda marayaan oo mawjaduhu ku kacaan oo dhibaatoobaan oo la in anjeytanaa min haadihi lanakuunanna mina shaakiriin oo markii sidaa looga badbaadiyana isla markiiba misna gaalnimadii iyo sharyeelidii bay meeshii ka qabsanayeen ilaahay wuxuu yidhi afa aaminuu ma ka aamin noqdeen an taatiyahum inay u timaaddo hum iyaga an taatiyahum inay u timaaddo haashiyatun mid daboosh qaashiyadaasoo min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa xaggiisa ka ahaatay taa miyay ka aamin noqdeen ciqaab rabbi oo daboola inuu u yimaado miyay ka aaminyiin oo amase taatiyahum saacatu saacaddii inay u timaaddo baktatan kada xaalay tahay ama baktatan si kada ah inay ugu timaaddo walxaal hum iyagu laa yashcuruuna aysan dareemayn aysan dareensanayn ogeyn qiyaamadii inay kelis ugu timaaddo iyagoo aan markaa filaynin laa yashcuruun aan dareemaynin istifaamku waa inkaari waa macna tawbiiq canaan baa ku jira qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi moxamedo calayka asalaatu wasalaam haadihi midani sabiilii aniga waddadaydii wey haadihi midani middaas waxay tahayna waa laynoo sheegaya aayadda inoo sii caddayn doonta middaan aan dadka ugu yeerayo sabiilii aniga waddadaydii wey dariiqaygii wey manhajkaygii wey qallooc ma leh shaki ma leh shubha ma leh qul haadihi sabiilii adcuu waan yeerin anigu ilallaahi dadkaan u yeerin khalqigaan u yeerin ilallaah ilaahay xaggii baan ugu yeerayaa ugu baaqayaa calaa basiiratin xaalaan ku dul sugnahay basiiro iyo cilmi calaa basiiratin calaa bayaanin wa xujatin waadixatin xujo cad anoo ku dul sugan anaan anaa ugu yeeraya iyo wamankii ittabacanii aniga i raaca adcuudaas damiirka mustatirka ee halkaa ku jira baa kan lagu taakiidinayaa anadan adcuu waan yeeri ilallaahi baan ugu yeeri calaa basiiratin xaalaan ku dul sugnahay ana anaa yeerin iyo waman axadka ittabacanii aniga i raaca i rumeeye wey sidaasu waa macne adcuu waan yeerin ilallaahi calaa basiiratin haddaa ka dhigta khabar soo hormarayna waa lagu ogolyahay calaa basiiratin baan ahaaday anigu basiiro dusheeda ana aniga iyo mankii itabacani raacay mubtadihi muahara oo dib maray ana aniga iyo wamankii itabacanii calaa basiirati wa subxaana allaahi ilaahay nasahnaantiisa ilaahay baa nasahan wey wamaa ana aniguna ma ahaanin min almushrikiin wa subxaana allah ilaahay hufnaantiisa iyo nasahnaantiisa ilaahay baa nasahayaa wey ilaahay shurako iyo andaad buu ka nasahanya mu'min muwaxidaana wamaa ana min almushrikiin maxaa loo sarbeebaya idinkaa mushrikiina a kuwiina aan ilaahay rumaysnayn kuwiinaas baa gaala awey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa arsalnaa maanan soo dirin nabi allow min qablika adiga hortaa ilaa rijaalan rag mooyeene raggaasoo nuuxii aan u waxyoonnay ilayhim iyaga xaggooda qiradaasaan ku socnaa hadda wamaa arsalnaa min qablik adiga hortaa maanan soo dirin ilaa rijaalan rusul ahaan ragun baan u soo dirin malaa'ig dadka looma soo dirin oo rusul ee rag baa loo soo dirin jin looma soo dirin dumar looma soo dirin wamaa arsalnaa min wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaalan raggaasoo nuuxi aan u waxyoonnay ilayhim xaggooda kuwaas baan soo diray maxaa la radinayaa kuwo yidhi waa maxay nebigan binu aadamkaa iyo kuwo yidhi iyaguna dumar nebiyaalaa la soo diray rag baan soo dirnay aan waxyi ku soo dejinnay raggaasoo min ahlilquroo magaalooyinka ehelkeedaah raggaan soo dirnay reer baadi ma ahayn reer baadiye ma ahayn reer magaal ba ahayn rag magaalo reer magaalay ahayn rususha haa waxay ahaayeen reer magaal bay ahaayeen min ahli اlmudun waalamsaar magaalooyinka ayay ka imaanayeen laa min ahli اlbawaadi baadiyaha xaggiisa kama imaanayn nebi ilaahay ma soo dirin ilaa waxa weeyaan magaala laga keenaya baadiye lagama keenayo dumar lagama keenayn jinka lagama keenayn rususha malaa'igta inta la soo diray iyaga rususha way u imaanayeen laakiin rusushaasaa dadka loo soo diray ahlulbawaadiga iyagoo dad fiican ku jiraan jahligaa ku badan jafaafka iyo ingegnaantaa ku badan qaswatulqalbiga iyo qalbiqalaylkaa ku badan markaas dadkan kale oo xagga magaalooyinka jooga baa rususha laga soo diray ilaahay wuxuu yidhi afalam yasiiruu ma waysan socon fil ardi ardada dhexdeeda oo fa yanduruu waysan fiirin kayfa sida kaana u ahaaday caaqibatu ladiina kuwii ciribtoodii min qablihim iyaga hortooda ahaatay war dadkaani ma waysan arag kuwii ilaahay rusushiisa beeniyey meelihii lagu legday iyo dhibaatadii ku dhacday wala daarul aakhirati aakhira daarteeda isku idaafe oo weliba aakhiro yaa muddadeeda muddadaa daarteeda meesha halkaa la joogayo wala daarul aakhira baa khayrun u khayr badan oo khayr u ah liladiina kuwa ittaqow ilaahay ka yaabay afalaa tacqiluun afalaa tacqiluun war maydnaan waxba garanay oo inaan rumaynayn maxaa idinku dhacay wey sideedaba dadka ilaahay ka yaabay daarta aakhira u khayr badan halkaas baa nicmada aan dhammaanayn ay taallaa oo daarta aakhirao jannada ah waa kuwa ilaahay ka yaabay xataa idastay-asa markay quusteen alrusulu rusushi xataa ad waxa weeye waa loo diray xaqii bay ugu baaqeen way rumayn waayeen kuwii ummadihii waa diideen say ugu dhawaaqayeen rusushii iyagoo xaqa ugu baaqaya xataa idastay-asa markay quusteen alrusulu rusushi maxay ka quusteen min iimaani qowmihim qoomamkii loo diray iimaankoodii markay rusushu ka quusatay oo wadannuu qoomamkiina ay maleeyeen annahum rususha qad kudibuu in lagu guubyeelay in lagu beeniyey in lagu beeniyey waa maxay ummadihiibaa waxay maleeyeen rusushan wixii loo ballan qaaday in looga baxay oo ahaa haddii ummadihiinnu idin beeniyaan nasri baan idin siinaynaa iyagana waa halaagaynaa markaasaa say ummaddii ugu yeerayeen markay ka quusteen oo ummadahaasi rusushii rumayn waayeen baa ummadihii waxayba u maleeyeen annahum rususha markaan damiirka u celinno qad kudibuu laba qira qad kudibuu iyo qad kudibuu waa qiraataan sabciyataan in looga baxay lagu guub yeelay nasrigii iyo yaboohii loo ballan qaaday halkaas markay sidaa kuwaasna maleeyeen ayaa jaa-ahum waxaa u yimid nasrunaa garkaar gargaarkayagii baa u yimid jaa-ahum waxaa u imaanayay nasrunaa jaa-ahum nasrunaa baa u yimid nasriga iyagii baa u yimid fanujiya qiradaasaan ku socnaa hadda waxaa la badbaadinayay ficil maadiyo muqayar siiqaa baan akhriyaynaa waxaa la badbaadinayay man nashaau ciddaan doonno oo mu'miniintii iyo rusushii ah gaaladani lama badbaadinayo walaa yuraddu ba'sunaa baaska yagana yaa walaa yuraddu lama radiyo ba'sunaa baaska yaga iyo balaayadayada cani ilqowmi qoomka almujrimiina mujrimiinta ay dembiilayaasha aayaddan waa dee aayad caana weeyaan ee xagga tafsiirka marka la joogo macaanideeda iyo waxay xambaarsan tahay iyo qiraa'aadka ku jira oo qiraa'aadka markii la akriyo macnihii kala duwanaanshaa imaanaysa macaani badan baa meesha imaanaysa ilaa xarakada la bedelay iyo dhibicda la bedelay iyo kelimadda waxa weeyaan macaani baa imaanaysa meeshaas waxa weeyaan marka rusushii markay quuseen xataa ida sayaasa rusul wadannuu annahum qad kudibuu haddii kudibuu daalka takfiif la akriyo qoomamkiibaa waxay maleeyeen rususha in lagu guubyeeloo looga baxay nasrigii loo ballan qaaday oo ilaahay uga baxay aysan gargaar helayn taa waa macnahaas haddii la shado qad kudibuu xataa idastayaasar rusulu wadannuu markaas malayn dhahi mayne wadannuu ay rusushii yaqiiniyeen rusushii baa laga dhigaya markaas annahum iyaga qad kudibuu takdiiban laa iimaana bacda in la beeniyey beenin aan iimaan dambe ka dambayn oo aan la rumayn doonin yaa sidaas ay yaqiiniyeen ayaa jaaahum nasruna markaas calaa qira'ati اtakfiif wa calaa qira'ati الtashdiid baa macaanidaasi ka soo baxaysaa nasriga iyagii baa imaanayay acdaada in la halaago oo maxaa lagu halaagayey qoomu nuux duufaan baa lagu kiciyey dabayl daran baa reer caad lagu diray oo qoomu huud ahaa waa lagu qayliyey qoladii qowmu hamuud la dhihi jiray ee reer hamuud baan leeyahay dhul dhulkaa lala gooyey qoladii loo soo diray qowmu qowmu luud khasfi baa ku dhacay kuwana waxaa la leeyahay ummadaha wixii ku dhacay miyaa ka aamin noqoteen wixii oo kalea idina idinku dhacayo fanujiya baan akrinaynaa fanujiya man nashaau waxaa la badbaadinayay baan leenahay man nashaau walaa yuraddu ba'sunaa can ilqowmi اlmujrimiin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laqad xaqiiqee kaana waxaa ahaaday fii qasasihim kuwaa qisooyinkooda waa kuwee nebi yuusuf iyo walaalihiis qisooyinkooda cibratun cibro weyn baa ugu sugan liulil albaabi caqliyaasha waaweyn kuwa u saaxiibka meesha cibraa looga jeedaa ilaahay iska sheekayn wey iska sheekeeye maaha lagaa maqla keliya maaha waxa weeyaan cibro weyn baa ugu sugan nebi yuusuf iyo walaalihiis iyo wixii halkaas ka dhacay kuwee liulil albaab caqliyada nuuraya kuwa wax garanaya maa kaana mausan ahaanin qur-aankaani xadiian war xadiidkaasoo yuftaraa la iftirooday sheeke la iska warinaya maa xadiian yuftaraa la iftirooday aaknwalaakina qur-aanku tasdiiqa aladii kii kii u rumaynaya wey beyna yadayhi isagoo hortiisa ahaaday kutubtii ka horreyso munasalada ahay ay mid u rumaynaya wey wa tafsiila kulli shayin shay dhammaantiis caddayntiis weeyaan xalaal iyo xaaraam wixii loo baahan yahy caddaynaya sharaa'icdii axkaamtoo caddaynaya wa hudan hanuun weeye wa raxmata naxariis weeye liqowmin qowm buu u yahay qoomkaasoo yuuminuuna rumaynahaya bal qur-aanka intaasoo dhan buu u yahay yuu u yahay liqowmin yu'minuun waxa weeyaan waa tasdiiq aladii bayna yaday wa tafsiila kulli shay wa hudan wa raxmatan intaasoo dhan weeye liqowmin qoomkaasoo yuuminuuna qoomkaasoo yuuminuuna rumaynaya marka qisaskaas dee wax weyn baa ku suganoo allaha yuusuf ka soo saaray ceelkii inta lagu tuuray ilaaha jeelka ka soo saaray ilaaha masar u dhiibay intuu macnaha addoonnimo oo kale meesha uu ku tegey ilaaha u keenay aabbihii iyo walaalihii iyo waalidkii muddo dheer ka bacdi quusasho ka bacdi ilaahaas waa mid awooda inuu ciseeyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam gacanta sarana siiyo waana sida ilaahay u sameeyey subxaanahu wa tacaala darsigani intaas ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam